tallaabada ugu horeeya uu u baahan yahay si dalkani uu gaaro meesha uu rabay inuu gaaro waxay tahay inuu helo ciidan soomaaliyeed oo aan qabiil ahayn oo aan meel gooniya ka imaan laakiin ciidan matala ummadda soomaaliyeed leh tababarkii loogu talagalay u taagan inuu difaaco qarannimada ummadda soomaaliyeed dugsigan tababarka waad noo furteennaa waxa uu kaalin ama kaalin mugla ka yahay bilowgaas horumarkaas cusub aan tiigsanayno dowladda soomaaliyeed dhibaatada ugu horraysa maanta oo hortaagan waxaa ka mid a amni darrada dalka si amniga loo sugo waa muhiim in ciidan la helo si looga adkaado argagixisada waa inaan helnaa ciidan soomaaliyeed oo argagixisada ka adkaan kara si shacabka soomaalida ay ugu noolaadaan nolol amni ah laakiin si looga adkaado argagixisada loogama adkaan kara milatari keliya waa in la helaa dowlad wanaag in laga adkaado musuq maasuqa iyo laaluushka waxa ay la mid tahay in laga adkaado argagixisada